Abaarta ka jirta qaybo badan oo ka mid ah dalka ayaa saameyn xooggan u geysatay xoolo-dhaqatada gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaanada hoos yimaada magaalada iyadoo xoolo badan ay u dhammaadeen daaqsin la'aan. Abaarta ayaa saameynta ugu badan waxaa kala kulmay lo'da iyo ariga, kuwaasi oo qaarkood waayay tabar ay ku istaagaan maadaama aysan haysan dhir ay daaqaan. Xasan Cali Maxamed oo ka mid ah xoolo-dhaqatada ku nool tuulada Lafoole oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada Beledweyne ayaa Radio Baaruul uga warramay xaaladda tuulada uu joogo iyo saameynta xoolaha ay kala kulmeen abaarta.
Wallaahi adeerow haddii aan kaaga hadlo xaaladda deegaanka Lafoole xagga xoolo-dhaqatada horta wallaahi adeerow aad ayay u saameysay. Xoolo-dhaqatada hadda tuulada Lafoolena qaar ahaan waa lo' iyo ari ayaa u badan. Weliba aad waxay u sii heshay waa ariga maxaa yeelay jirro waa ku dhacday oo hargab ah qufac ah marka iyo abaarta ayaa isku kaashaday marka wallaahi aad iyo aad ayay xoolo-dhaqateed u saameysay ari badan ayaa dhidhintay lo' badan ayaa dhidhimatay kulley waa un abaar xag ilaahay ka timid marka ilaahay unbaa naga qaadi karo marka adeerow xaaladda xoolo-dhaqatada haddii aan deegaanka Lafoole kaaga sheekeeyo jawigooda waa sidaas ariga aad ayuu u la'aanayaa shuban waa jiraa qufacaas waa jiraa marka haddee lo'dana sideedoo kale iyadane sacasuu u jeego iska istaagayo uga dhaqaaqayn iska fadhiisanaa la istaajinaa sici u fadhiisanaa saa subaxi laisugu imaanaa la rujinaa marka xaaladda xoolo-dhaqatada haddii aan kaaga sheekeeyo waa intaas kolley meel xoolihii ay soo daaqaana male xaqiiqatan guryihi ayay ku xaraysan yihiin abaartaas waa haysaa jirradaas waa haysaa marka adeerow xaaladda deegaanka Lafoole waa sidaas
xoolo-dhaqatada ku nool tuulooyinka hoos yimaada Beledweyne ayaa saameynta ay u geysatay abaarta xoolahooda awgeed waxa ay xoolaha guryahooda ku siiyaan bal aanan badnayn oo ay ka iibiyaan magaalada iyadoo taasi ay u dheer tahay qarash la'aan